أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkuga henana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay in waddammo ay soomaaliya ku jirto ka jarayso fiisaha socdaalka xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada buurhakabo ee wilaayada baay dibadbax looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada buurdhexonle ee wilaayada bokool qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad karidada dhimashadu waa toddoba murtad dhaawacuna waa saddex murtad gubashaduna waa gaari cabdibilaah dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe qarax shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle ayaa lagu gubay gaari uu saaran yahay qoriga zuugga oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada waxaana ku dhintay saddex askari laba kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale dagaallo shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle oo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa waxaa ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee ceelraamo ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera dagaalka intii uu socday waxa uu dab qabsaday howl weyn oo saliibiyiinta xerada uga dhex dhisnaa sahayna ugu jirtay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay in waddamo ay soomaaliya ku jirta ka joojinayso fiisaha socdaalka nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda salibiyadda maraykanka oo uu majaraha u hayo gaal donald trump ayaa shaacisay in fiisaha socdaalka ay ka joojinayso toddobaatan shan waddan oo ay ku jirto soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka trump ayaa lagu sheegay in maraykanku uu soo afjari doono waxa uu ku sheegay ku-takrifalka nidaamka dalkugalka nidaamkan oo ah oggolaanshaha joogtada ah ee dalkugalka ayay wasaaraddu xustay inay ku soo hoos dhuunteen dad doonaya inay dhacaan hantida shacabka maraykanka amarkani oo lasoo saaray arbacadii ayaa lagu faray saraakiisha qunsuliyadaha inay hakadgeliyaan codsiyada fiisiyaasha waddamo dadkooda loo arko inay culays ku yihiin dowladda maraykanka tallaabadan oo dhaqangalka fulinteedu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha lagu jiro ee janaayo ayaa dalalka ay saamaynayso waxaa ka mid ah soomaaliya etoobiya suudan eritereya iyo afghanistan go-aankan oo qayb ka ah dadaalada lagu adkaynayo socdaalka ayaa ku soo aaday xilli trump iyo kooxdiisu ay wadaan olole ballaaran oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka mahadsanid abusheyba xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada buurhakabo ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka casaam carafaad xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay qabsaday suuqa degmada buurhakabo ee wilaayada baay dabkan ayaa si gaara uga kacay kaalin shidaal oo ku taalla suuqa degmada buurhakaba waxuuna dabkaasi sababay khasaare aad u badan sida ay sheegeen dadka deegaanka cilwaradyo ku sugan buurhakaba ayaa sheegay in dabkan uu yimid kadib markii dab qabsaday booyad shidaal oo ku shubaysay kaalin shidaal oo ku taalla suuqa magaalada waxayna taasi keentay in dabka si degdega u qabsado goobo ganacsi ayna adkaato in si degdega loo xakameeyo muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka shacabka oo la tacaalaya xaaladda dabka sawiro goobta laga soo qaaday waxay muujinayeen burbur aad u baaxad weyn oo soo gaaray dhismayaasha ganacsiga ee suuqa dabka ka kacay khasaarahaantii deedu aad u badan ayaa laga soo wariyey inuu geystay dabkaasi wararka qaar waxay sheegayaan in dhowr qof ay dhaawacyo ku noqdeen dabkaas mahadsaned casaam dibadbax xooggan oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada buurdhaxunleh ee wilaayada bokool warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed خيبر خيبر يا يعود خيبر خيبر يا يعود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود iyadoo toddobaadkan wilaayaadka islaamiga ay ka dhaceen dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo damaca yahuudda ee soomaaliya ayaa sidaasi si la mid ah magaalooyin ka tirsan wilaayada abokool waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen kumanaan ka mid ah bulshada soomaaliyeed fagaarayaal ku kala yaala magaalooyinka garasweyne buurdhaxonle ceelansaar iyo rabdhure ayay isugu soo baxeen dibadbaxayaasha oo ay qayb ka ahaayeen culimo iyo hoggaanka dhaqanka fagaaraha ansaaru shariica ee magaalada buurdhaxonle ayaa martigeliyey boqolaal dadweyne muslimiin ah iyagoo halkaasi ku muujiyey caradooda iyo sida ay uga soo horjeedaan in yahuudda xaaqidiinta lagu soo dhoweeyo deegaanada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya culimaa udiinka iyo waxgaradka ayaa fagaaraha kula hadlay isku soo baxayaasha yahuud maya fara saarati arga haytan soomaaliya fara saarati dadkiyada maanaa gee mareedin siyaasaha ka gali wali ataka suubihayt ma moogidin walaaloogin filistiin walaaloogin filistiin walaala kaay arga haytan ibrisin ataka ibrika hadlaasan muslimi hadiyatin diyaaran etina idhisaas yahuud siin lulayt yahuud koos noolatan diyaaran etina diyaar mag ihini waay aakhiri ku higsadaan waay shahaado ku higsadaan nolol adduunyada ka noolada oo yahuudla ka hoos noolada diyaar mingihini dadka muslimiinta laankaanka dhabow badan cadaawadanka eh yahuuduha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadowka ilaahay ilaahay madaki aasan daanyari doonfar an bedeli ambiyada ilaahay leeyeen diin ilaahay la degaalameen welijoon hahaay aslaabtio haay una yahuud ma iska ognaa magaalada madiina sida kagashaltamna iska ogna sadaqoli hayen banuqaynugaay banunadiri banuqurayga hayen sadida balanta buriyeen yahuudinurmaynoo dhohoymadan buriyow dhammaayow dhobsishe haanga iska ogna nabaha calayhi salaatu wasalaam ninjidoy taasaa lisku fale may la fadey lankasaba anti ogaada cadowka koowad yahuudi ani ogaad may ba iska ogniinaa cadowka yahuuda ani isku dhicaynan maaha ilaahay idin shay dadkaadan kooya hayta oo bariga afrikaadanka kooya hayta soomaali weyn dad muslimiin eh gumaysi diide dantiyo gorodow diintiyo id dalsho difaacdow gumaysin qaadadaanaya an kooyo hayd yahuudii walaalageen filistiin antidhan gumaadasi owlaadiya dugeeyasi balaantiya dugeeyasi waayeleediya dugeeyasi guryaajya kadumiyaasi si handareerasi geeka may roogde soomaali ini iyo walibwa dad iyo duunyi iyo walibwa dalba dhunjiido muslumnimadii iyo wanaagii ha ku biido gaalnimo iyo qurun ambiid yankoyti may la ereey waraabhoob wedye ha gala maalinga eelka ha suru meel ere shacabka muslimkaha ee soomaaliyeed ayaa diidmo xoogan ka muujiyey damaca yahuudda ee ay ku doonayso inay ku qabsato gobollada waqooyi ee soomaaliya halkaasoo toddobaadkii hore maamulka ashhadalla dirirka somalilan uu ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda yahuudda mahadsaned cabdiqani warbixintaasna waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh